aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad war goordhoweedna soo gaaray waxa uu tilmaamayaa in kamiin mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo cabdala biroole ee dhacaduleedka magaalada kismaayo lala egtay maleeshiyaad murtadiin oo gurmad ahaa oo kusii jeeday deegaanka bulaxaaji maleeshiyaadkan oo kasoo baxay magaalada kismaayo ayaa la tilmaamayaa inuu la socday mid kamida wasiirada maamulka ridada jubbaland waxaana uu ahaa wasiirka la socday maleeshiyaadkaasi waxay ugu yeeraan wasiirka awqaafta maamulka ridada ee jubbaland weerarkaasi sida saraakiisha mujaahidiintuna u xaqiijiyeen faysalow waxaa lagu dhaawacay wasiirka oo waxaa la leeyahay waxaa soo gaaray dhaawac garaab ah oo waxaa loola cararay magaalada kismaayo wararka qaar oo weli aan la xaqiijin waxay tilmaamayaan in labada lugood uu ka go-ay waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa faysalow in maleeshiyaadkii la socday wasiirkaasi murtadka ah in iyaguna dhimashiyo dhaawac ay halkaa ku noqdeen kamiinkana uu isku bedelay dagaal oo dagaal xoogan uu qabsaday maleeshiyaadkii gurmadka ahaa maleeshiyaadkan waxay doonayeen inay u gurmadaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee saaka lagu xasmiyey deegaanka bulaxaaji balse intii ay marayeen deegaanka cabdila biroole ayay weerarkan la kulmeen waxaan soo gudbin doonaa insha allahu tacaala tirada rasmiga ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee murtadiinta gaaray balse hadda waxaana loo xaqiijiyey in wasiirkaasi murtadka ah dhaawac garaaba uu kasoo gaaray weerarkaasi kismaayona loola cararay waxaan la soconaa saaka sidoo kale in deegaanka yoontoy ee dhacaduleedka magaalada kismaayo in weerar kamiina uu ka dhacay oo maleeshiyaad gurmad ah lala beegsaday marka faysalo weerarada kamiinada ee lala beegsanaya maleeshiyaadka murtadiinta aad ayay usii kordhayaan iyadoo aan ognahay in saakay ilaa saddex xero oo murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanada buulaxaaji harboole iyo sidoo kale miido in lagu mariyay maleeshiyaadkii ridada wixii soo kordha insha allahu tacala waan soo gudbin doonaa